bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan sugaynay kitaabu towxiid aladii huwa xaqu llahi cala alcabiid lilimaam alcalaamah moxamed bn cabdilwahaab altamiimiy raximah llahu tacaala waxaan joognay baabu maa jaaa fi kahrati اlxalif fiihi masaail baabka masaa-il baa ku sugan aluulaa masalada koowaad alwasiyatu dardaaran bixifdi lymaani dhaarta ilaalinteeda la isu dardaarmo oo waxfaduu aymaanakum weeyaan athaaniyatu masalada labaad alikhbaaru ka waramid biana alxalifa dhaarta manfaqatun lisilcati ama munfiqatun dhaarta mid bixi socodsiinaysa weeyaan lisilcati badeecada mumxiqatun mid tigsiinaysa oo baabi-inaysa weeyaan oo tirtiraysa lilbarakati barakada ayb athaalithatu masalada saddexaad alwaciidu shadiidu waciid daran fii man ay fii shani man kusoo arooray qof shanigii laa yabiicu aan wax gadaynin walaa yashtari aan wax iibsanaynin ilaa biyamiinihi dhaartiisa uun wax ku gadanayo ku iibsanayo ninkaa waciidka kusoo arooray ayb alkhaamisatu masalada shanaad alraabicatu masalada afaraad altanbiihu baraarujin calaa ana adanba danbigu yacdumu inuu weynaanayo maca qilati daaci iyadoo yacnii shayga kugu yeeraayo uu yaryahay yani waxaad dhici karta dembigu inuu weynaado daaciga kugu yeerayaan isagoo uu gaaban yahay uu yaryahay wuxuu ka hadlaya saddexdii nin ee la sheegay nin wuxuu ahaa ushaymitu zanin nin markaa ciro leh oo oday ah yacni sheekh oday ah da-ah oo haddana zani oo zinaysanayo marka dembigiis waa weyn yahay halaaatun laa yukalimuhum llahu watou xadiidka ahaa daaciga dembiga ugu yeerayana waa yeryahay ille waa nin odaya shahwadiisu yacni sida dhallinyaradoo kale ma aha iyadoo marka shaygan daaciga kugu yeeraya ou yaryahaa waxaa dhici karta dembigaadan inuu aada u weynaado ayib iyo kii kale caa-ilkii mustakbirka ahaa iyo alkhaamisatu masalada shanaad damu ladiina kuwii eedeyntooda yaxlifuuna dhaaranayaan walaa yustaxlafuuna iyadoon la dhaarinaynin yacni dadka dhaarto iyadoo aan la dhaarinin eedeynta la eedeeyey la dhaarsaninba aan dhaar laga dalbanin assaadisatu masalada lixaad hanaa'uhu ammaanistiisa nabiga sala allahu calayh ali wasalam ou ammaanay cala alquruuni athalaathati saddexdii qarni aw alarbacati ama afartii qarni nacam iyo wadikru maa yaxdusu iyo waxa dhacayo iyaga gadaashood sheegitaan la sheego khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum saddex qarni weyn marka kiisa iyo uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum laakiin midda afaraad lama hubo shaki baa ku jiro sidaa darteed marka culammadu marka alquruun athalaatha alfudlaa ayay dhahaan quruuntii saddexda ahayd ee fadliga badnayd ayb saddexdaa qarni marka haddii sidaa loo ammaanay de waxaa weeyaan waa saxaabadii waa ku jiraan marka dadkii ka dambeeya la ammaanayana waxaa weeyaan waa kuwa saxaabada wanaagga ku raacay wanaaggaana badnaa wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhum ayb marka saasaa loo jeedaa ee marka macnuhu ma ahan salafku in la leeyahay qof kastaee waqtigaas noolaay inuu wanaagsanaa ma aha bal waqtigaas jahm bin safwan iyo waa noolaayeen iyo jacd bnu dirham iyo laakiin khayr ma lahayn ayagu ma soo galayaan dadkan la ammaanayo maxaa yeele sunnada nebiga kuma taagnayn laakiin dadka sunnada ku taagnaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam sunnadiisa dadkii ku taagnaa ee wanaagsanaa qarnigaa noolaa waa lagu iftiinsanayaa waana fahamkooda walidaalika waxyaabaha ahlu bidcada iyo ahlu sunnada kala sooco waxaa ka mid a ahlu bidcada sheikhulislaam ibnu taymiya siduu sheego mujmalulictiqaadka waxa uu yidhaahdaa ahlu bidcada waxaa calaamad oo lagu garanaa tarku intixaali itibaaci salaf tarku intixaali itibaaci salaf salafka raacitaankiisu inay diin ka dhigtaan oy ka tagaan imaam axmedna waa kasoo guurinaya marka taas iyadu marka waa taasa macnuhuna ma aha yacni marka laleeyahy saddexdan qarni axad kasta oo saddexdan qarni ku jiro marka nabiga laga reeba sala allahu alayh ali wasalam qowl waa macsuum ma gafo macnaheedu ma aha aaxaaduhum mid midkood gaf waa ku bannaan yahay laakiin iyaga yacni dhammaantood yacni ka qarni ahaan way ka khayr badan yihiin quruunta gadaal ka timid ka waqti ahaan way ka khayr badan yihiin ka diin ahaanna waa ka waa ka diin badan yihiin qalad markay noqotana iyagaa ka qalad yar cilmi markay noqotana iyaga ayaa cilmi badan oo waa ka ibnu rajab uu ka alifay risaalada bayaanu fadli cilmi salafi calaa cilmi lkhalaf oo cilmiga salafka waa wax kooban macaanidiisu ballaaran tahay hadalka khalafkana waa war tiro badan weeyaan taana waxay khilaafsan tahay qaacidada ashaaciradu ay sheegaanoo asalafu aslamu waalkhalafu aclamu wa axkam marka taana waa qaacido baatila weeyaan salafkan waa dadkii diinta noo soo naqliyey sida alfaadeeda ay noogu soo guuriyeenna macaanideeda in looga qaato weeyaan macaanideeda marka way dhici kartaa mid ama labo macaanida inay ku gafaan axaadiis macnihiisa oo kale ama inay ogaan waayaanba masale xukunkeeda ama masalada inay inta ku ijtihaadaan gafaan way dhici kartaa taa iyado qof walboo salafka qowlkii ou sheegaba waa waajib in la qaato macnuhu sidaa ma aha nacam ee waxaa weye ijmaacuhum waa xuja awalan waana yacni tan labaadee kale waxaa weeyaan midda kale fahamkoodu waa ka faham fiican yihiin ijmaaca dadka kale waa xuja isaga laftirkiisa waqtiyadii dambe laakiin fahamkoodu waa maadaama nebigu uu ammaanay uu taskiyeeyey xagga fahamka iyo diinta way ka diin fiican yihin waana ka fahm fiican yihiin nacam marka majmuucooda waa kaasaa marka amaa aaxaaduhum de qaladka waa ku banaan yahay nacam oo wixii qalada markaa iyagu maana wax lagu raacay laakiin xaqa ma ka dhex bixi kara iyaga xaqa maba ka dhex baxayo iyagu asaabicatu masalada toddobaad ana aladiina kuwa yashhaduuna marqaati kacaya walaa yustashhaduuna aan laga marqaat aan laga marqaati dalbaynin ayuu xadiidku ti ayuu baabku sheegay ee uu tilmaamay marka la leeyahay marka intixaalu madhabi salaf madhabu salaf in loo yacni qofka ou isa siiyo ou qaato yacni oo uu diin ka dhigto alla ku caabudo waa madhab marka waxaa weeyaan macnaheedu marka waxaa weeyaan waa in wixii iyagu ay diin ka dhigteen in diin laga dhigto waxaanay diin ka dhiganin inaan diin laga dhiganin ayb marka dadku yacni in madhabka salafka loo intisaabana wax ceeba ma laha sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu sheegay taraajimta siyarka inaad ku arkaysid qofkii marka caqaa-idkiisuna ay yani salafku waafaqsan yihiin caqiidadoodii caqaa-idkii salafka yani caqaa-id ahli sunna waa macruuf qofkii caqaa-idka ahlu sunnada waafaqo oo aan wax asal kulliya ahlu sunnada ku khilaafin furuuc tiro badan oo mashhuur ah oo caan ana aan ku khilaafin isla markaana yacni sunnada iyo bidcadana ay u kala soocan yihiin oo yacni alla aan ugu dhawaanin waxyaaba bidaca aan ugu dhawaanin qofka isaga waxaa weya suluukiyaadka salafka iyo akhlaaqiyaadkoodana ku dadaala adigu waxaa weeyaan qofkaasi waa qof yacni salafka ku dayday waana u intisaabi karaa oo waa u nisbo sheegan karaa a'imaduna marka laga hadlaayo ictiqaadka badanaa ayaa xoogga la saaraa maadaama uu ugu wen yahay sidaa darteed marka waxaad arkaysaa imaamu dahabi oo kale markuu u tarjamayo daara qutni iyo kale ama abu camar ibnu salaax iyo wuxuu leeyahay yacni alrajulu kana salafiyan ayuu ahaa lam yakhud fi lkalaami cilmu lkalaam iyo waxaas ma dabaalanin buu leeyahy nacam ictiqaadkiisa kitaabka iyo sunnadu ka qaadan jiro saasuu ahaayo marka taas iyada marka waa taasa mafhuum marka haddii laakiin loo yeelo kooxeed mafhuum kooxeed haddii loo yeelo dadku waa sheegan karaan haddaba dadku ahlu sunna waljamaaca dad badan baa sheeganaya nacam ahlu sunnati waljamaaca dad badan ayaa sheeganaya waana erey ammaaneed waayo oo ammaan leh weyaan isale oo dadku dadkiisu ay ammaanan yihiin maca dalika maa kullu man yaddacii qof walboo sheeganaya ma ahan inuu yahay yacni anahu minhum inuu kamid yahay ma aha wakadalika dad qof kastoo isaguna yacni salafinimo sheegta ama caqiida alcaqiida asalafiya sheegtana ma ahan yacni in loo sallimayo ilaa laga arko ictiqaadkiisa iyo yani iyo waxa uu dadka iyo dacwadiisa iyo waxa uu ka diin dhiganayo ilaa laga arko nacam qofna marka isagoo ictiqaadkiisi iyo ka diin dhigashadiisu ay salafka waafaqsan tahayna koox inay diido ama ay yacni iyagu koox inay isu isu isu soo taagto ama nin inuu isku soo taago inuu asaga un bixiyo sida shahaado la bixinayo oo kalena cid looga saari karaa ma laha soo ma garanin qofku marka waxaa uun ka xigto inuu madhab madhabu salaf ou barto kuna dhaqmo taa unbaa ka xigta nacam ayb ee madhabu salaf kuma dhisna hebel ninkii yacni hebel iyo hebel waxay dhahaan ama fikirkoodaaba madhabu salaf ah sida dadka qaar ay moodayaan ma aha hebel iyo hebel hadda nool waxaa weeye fitna loogama aamin aha waxay sheegaan waa la fiirinayaa nacam hadday kitaabka iyo sunnada iyo fahmigii salafka waafaqaan warkooda waa sax haddaanay laakiin waafaqin oo wax kutubtii salafka ee caqaa'idka ama yacni sunnada ka warramaysay wax aan lagu dhigin haddii hadda yacni miisaan laga dhigto oo waxna lagu bidceeyo waxna lagu salafinimada laysku soo geliyo de wax oo waxaa weeyaan marka waa wixii ahlu bidaca samayn jireen intay dhigtaan ayagu manaahij iyo wax intay samaystaan ay degsadaan kaasay dadkana wele iyo bara ku kala sii jireen maantana waxaa jiro mafhuum noocaasa oo yacni waxaa jiro aada yacni macruuf oo qof walbaana uu fahmi karo ee uu arki karo kaasi marka mafhuumka saxiixa ah ee yacni madhabu salaf ma ahan madhabu salaf mafhuumkiisa saxiixa waxaa ka tarjami karo wixii ay salafku kutubtooda ku dawineen ay ku qoreen culimmaduna ay ka dhaxleen ee macruufka ay ku yihiinee mar allaale marka lasoo qaado aimatu salaf kalimaam axmed walimaam albukhaari waa cuhmaan ibnu saciidin addaarimi iyo wixii yani mar allaale markii lasoo qaado waxa aad arkayso kutubtoodana ka dheehan karto dadkaa yacni wixii ay ka diin dhigan jireen qofku inuu ka diin dhigto yaa laga raba min qablihim yani saxaabadii nabiga caleyhi isalaatu wasalaam waxay ka diin dhigan jireen laakiin qof aan baranaynin oo manhaju salafka keliya ka bartay un jus-iya mucayana ama yacni ka bartay hebel ninkaan ku xirnayn maba ahaba ka bartay oo aan aqoonin xataa salafku aan kala aqoonin salafkii aan kala aqoonin kutubtoodiina aan wax cinaayo oo siinaya aan jirin qiila waqaala un ku jiro haddana shabad loo dhiibay oo magaalo walba iyo tuulo walba aada arkayso cunug yaroo shabad un loo dhiibay oo telefoon un dad ugu xiran oo telefoonkaas buu diraya hebel hebel kuma xirna khalaas isagii baa marka tiinbarihi marka ku dhejinayo nasalu llahi asalaam waxaan fawdo weeyaan marka taasi dacwo saxiixa ma aha wa fiihi can ibni mascuudin ayb marka waxa uu yidhi asaadisatu masalada todolixaad hanaahuathaaminatu masalada sideedaad kownu salafi salafkii ahaanshadooda yadribuuna asigaara dadka yaryar inay ku inay garaaci jireen cala shahaadati ay ku garaaci jireen markhaatida iyo walcahdi iyo ballanka yacnii xifdinteeda inay ku garaaci jireen baabu maa jaa fii dimmati illahi wa dimmati nabiyihi sala allahu alayh waalihi wasalama baabu bayaani xukmi maa kii xukunkiisa caddayntiisii buu ubaabiha jaa-a yimid fii dimmati illaahi alla magangelyadiisa iyo wadimmati nabiyihi nabigiisa magangelyadiisa wixii ku yimid yacni qofku markii ciidan ama ay yani dad la magangelinayo magangelyada alle iyo magangelyada nebiga caleyhi salaatu wasalaam wixii ku yimid xukunka cadayntiisiiba u baab yahay marka waxaa weeyaan wa qowlihi all iyo wa qowlihi wa baabu macnaa qowlihi iyo qowlka alla subxaanahu watacaala macnihiisa baabkiisi weeyaan wawfuu bicahdi illahi ida caahadtum walaa tanquduu alaymaana bacda tawkiidiha waawfuu oofiya bicahdi illaahi alla ballantiisa oofiya oo kasoo baxa ballantii aad alla la gasheen kasoo baxo oofiya idaa idaa caahadtum haddii aada alla subxaanahu watacaala aada la ballantaan ood ballan la gashaan alla ballantiisa oofiya oo kasoo baxa hadday noqon lahayd mas-uuliyaad waajibaad la ysfaraya ah iyo walaa tanquduuha burinina alaymaana dhaaraha bacda tawkiidiha adkaynteeda ka gadaale waqad jacaltum ullaha walxaal qad jacaltum ullaha alla aad ka yeesheen calaykum idinka korkiina kafiilan aad ka yeesheen idinkoo alla subxaanahu watacaala dushiina ugaga dhigay kafiil haddana dhaartaha burinina oo dhaarta ilaahay yani dhaarta markii la adkeeyo dhaar lagu adkeeyo dhaarta yani la adkeeye ka gadaale markaa burinina oo sidaa yeelinina ayb marka waxa uu leeyahay nam ayb wacan buraydata qaal kana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulka sala allahu alayh wali wasalam wuxuu ahaa idaa amara amiiran amiir haddii u idaa amara haddii uu yacni amiir uu diro idaa amara amiiran amiir haddii uu amiireeyo yacni uu amiir ka dhigo calaa jeyshin jeysh korkiis oo amiir ugaga dhigo ow sariyatin ama ilaalo awsaahu waa la dardaarmaya nabiga sal ly slam amiirka bitaqwallahi buu kula dardaarmaya alla ka cabsi ayb iyo waman macahu iyo waman axad macahu isaga la jiro min almuslimiina muslimiinta ka mida ayuu ayuu kala dardaarmaya khayran buu kala dardaarmaya khayr hadduu nebigu amiir ou sameeyo jeesh ama sariya ilaalo uga dhigo awsaahu bitaqwa allah alla kacabsi ayuu u dardaarmaya nacam ayb wa awsaa biman macahu awsaahu waa la dardaarmaya bitaqwa allahi iyo waman ayuu ayuu kala dardaarmayay macahu isaga maciisa ah la socdaanoo min almuslimiina muslimiinta ah khayran buu kala dardaarmayay faqaala waxa uu dhahayay uqzuu duula bismi illaahi magaca alla idinkoo kaalmaysanaya fii sabiili illahi jidka alla ku duula qaatiluu la dagaalama man kafara billaahi qofkii alla ku gaaloobay la dagaalama fiiri marka say u caddahay dacwada nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam oo waxa uu leeyahay awsaahu bitaqwa allahi laba maadaa laga rabaa qofka amiirka ah ama mas-uulka laga dhigayo waa in horta alla kacabsi ou jiraa maxaa yeele alla kacabsiga ama taqwada alleh waasica ama shayga adiga kaa celinayo weeyaan tacaddi inaad la timaado ruux hadduusa taqwo lahayn wax mas-uuliyada ma qaban karo walidaalika waxaad arkaysaa badanaa oo kama soo bixi kara mas-uuliyaadka waxaad arkaysaa mar walba axkaamta alla subxaanahu watacaala markuu axkaamta sheego wattaqu llaha wattaqu llaha in la leeya wattaqu llaha waclamuu ana allaha shadiidu lciqaab wattaqu llaha waclamuu ana allaha bimaa tacmaluuna basiir axkaam baa la sheegay axkaamta waxay u baahantay in la fuliyo marka maxaa lagu fulin karaa waasic taqwa inay jirto weeyaan wattaqu llaha alla ka cabsada ogaada inuu alla idin arkayo ama asmaada allah lagu dhamaynaya nacam wallahu samiicun caliim war axwaashiina ilaahay waa maqlay waa idin maqlayaa waxaad leedihiin axwaashiina alla waa ogyahay marka maxay keenaysaa midaasi qofku inuu alla subxaanahu watacaala uu is-ilaaliyo axkaamta adduunyadana ee dowladahana boliis ha ilaaliyo nacam qofku marka boliisku iska fiirinaya hadduunan arkaynin waxaa wey waa ku dhaqaaqayaa wixii laakiin axkaamtan allah ilaashado waa inaad muraaqabayso alla subxaana watacaala oo ogaato inuu alla kuu jeedo ku maqlaayo sidaa darteed marka nebigu markuu jeish amiir u dirayo taqwo alla u dardaarmayo iyo waxaa kaloo loo baahan yahay dadka la socdae muslimiinta inuu wanaag kula dhaqmo ee uu u turo u naxariisto ninka amiirka a nacam dadka muslimiintana waa kheyr ayuu ugala dardaarmayay wuxuuna odhanaya uqzuu bismi illaahi magaca alle ku duula adinku magac la kaalmaysanaya fii sabiili llahi jidka alle fii sabiili llahi litakuna kalimat llahi hiya alculyaa weeyaan ayib marka waxa uu yidhi qaatiluu man kafara billah qofkii alle ku gaaloobana la dirira marka xuduud nafsi ah loo diriri maayo allah loo diriraa dartiis meeqa mar bay kusoo laabatay uqzuu bismi illah fii sabiili illah qaatiluu man kafara billah waa kaa marka ayb ayb uqzuu bismi illaahi magaca nacam uqzuu duula walaa taqul walaa walaa walaa taqulluu ha yacni habooliyeynina oo waxbililiqaysanina walaa taqdiruu ha dhakrinina oo khiyaanaha ku kicinina taana marka waa dhahayay ayb walaa tumathiluu muhlaha samayninina musla ha samaynino ciidan hadaad dad haddaad qabataan si xun ha u jiri dilinina oo ka daaya sidaan ayb ayb walaa walaa taqtuluu waliidan walaa taqtuluu ha dilinina waliidan canug yar ha dilinina qof yar ha dilinina ayb wa idaa laqiita haddii aada la kulanto caduwan haddaad la kulanto caduwaka cadowgaaga haddaad la kulanto min almushrikiina ah fadcuhum ugu yeer ilaa halaati khisaalin saddex arrimood aw khilaalin ama saddex arrin fa ayatuhunna midoodii maa ajaabuuka ay kugu ajiibaan faqbal minhum ka aqbal wa kufa canhum iskaga haro iska daa uma adcuhum ugu yeer ila lislaami islaamka ugu yeer saddex arrimood yacni waxaa weeyaan marka halkan marka waxuu sheegay uqzuu duula walaa taqullu haluul ha samayninina huluul ha samayninina quluulku waxaa weeyaan haniimada iyo xoolahaas guud inaad wax ka khiyaantaan ha la imaaninina khiyaano guud ha samayninina ayb walaa taqdiruu qadri dhagarna ha ku kicinina oo haddii maalan heshiis iyo wax lamid oo kale ama xaalad aada isku ogeydeen idinka iyo dadka aada la diriraysaan idinku ha uga bixinin oo dhagarta ma fiicna ilaahayna waa ka dhahay wama kana limumin wamaa kana linabiyin an yaqulla waman yaqlul ya'ti bima qalla yowma alqiyaama nacam marka waxa uu yidhi walaa taqtuluu waliidan hadilinina marka dagaalka marka lagu jiro dad waxaa jira marka aan lala aan la dilin oo aan yacni aan la aan la taabanin dadkaasi waxaa weeyaan dadka yar yar mathalan yacni ayb dadka yaryar oo kale caruurta awlaadda ama daraarida inaan la dilin haweenkaoo kale inaan la dilin hadday haweentu laakiin iyada dagaalka wax uga jirto ay dagaalamayso waa la dilayaa markaas nabiga sal ly slam zawaadkiisa qaar buu wuxuu ku arkay haween la dilay buu arkay markaasuu wuxuu yihi maa kaanat hadihi lituqaatil midaan ma aanay dirireynin tu diriraysa ma ahayn maxaa loo dilay marka inaan haweenkii la dilin soo ma garanin ilmihii inaan la laynin oon la dilin sidoo kale raahib ku jira yacni meesha uu sawmacadiisa ku jira ama yacni kaniisadiisa isaga dhex jiroon dagaal ku jirin isaguna inaan la dilin ruhbaanta iyo waxa lamidka ah qof cahdi la siiyo ballan ama magan qof muslima ku joogo ku jirana inaan la dilin oo waxaa weeyaan qad ajarnaa man ajarti yaa umahani waatay ahayd haddii marka hubkan la qaadayo waxaa fiican in alla kacabsi ou la socdo ciddii alla ou kuu fasaxayna inaad yacni ku riddo qofkaan lagu fasixinna inaad kaka joojisid waasicaas diinigaa haddii la waayo iimaankii dhabta ah ee xaqiiqiga ah la heli maayo wasfigaas iimaan xaqiiqaana lagu xiray guushi ogow nacam marka waxyaaba badan dadku marka xamaasay ku samaynayaan un waxaa marka xamaasaadkaas looma baahna in tacaaliimta nabiga caleyhi salaatu wasalaam la raaco weeyaan waidaa laqiita caduwaka haddaad la kulanto min almushrikiina fadcuhum ilaa alaati khisaalin aw khilaalin faiyatuhuna maa ajaabuuka maadan waa iska zaa'ida faiyatuhuna ajaabuuka tay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal wakufa canhum iskana daa saddexdii waa maxay uma adcuhum ila alislaam islaamka ugu yeer fain ajaabuu haday fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal uma adcuhum ila ataxawuli waxaad ugu yeertaa markaa dabadeed inay kasoo wareegaan min daarihim meesha ay daartaa ay joogaan ilaa daari lmuhaajiriin inay yimaadaan daarulmuhaajiriin marka waa madiina muhaajiriinta daartoodii inay yimaadaan wa akhbirhum u sheeg annahum iyagu in facaluu dalika hadday sidaa yeelaan falahum maa lilmuhaajiriin wa calayhim maa cala lmuhaajiriin waxa muhaajiriintu ay leeyihiin bay leeyihiin oo dheefa wixii yacnii dushooda ah muhaajiriinta waajibka ku ah iyagana waajib ku noqonayo marka taana waxaa weeyaan marka hadday sidaa yeelaan saasay noqonayaan hadday meeshooda iskaga baaqi noqdaan hadde waxay noqonayaan reebaadiyaha muslimiinta oo kale acraabulmuslimiin oo kale fain abow hadday diidaan an yataxawaluu inay kasoo wareegaan minhaa meelaha daarahooda faakbirhum u sheeg anahum iyagu yakuunuuna waxay ahaanayeen ka acraabi lmuslimiina muslimiinta acraabtooda oo kale yajrii calayhim waxaa ku dureeraya xukmullaahi tacaala alla xukunkiisa walaa yakuunu lahum u ahaan maayana filhaniimati haniimada walfay iyo imaalka fayga shay un waxba uga ahaan maayo ilaa an yujaahiduu inay jihaadaan mooyaane maca almuslimiina ilaa inay jihaad muslimiinta lasoo galaan ma ahane wax kaley kuleeyihiin ma laha yani waxaa weeyaan qowluhu tacaala oo kale qowluhu tacaala alla uu yihi in aladiina aamanuu wahajaruu wajahaduu biamwaalihim anfusihim fi sabiili illahi waladiina aawow wanasaruu ulaaika bacduhum wliyaau bacd waladiina aamanuu walam yuhaajiruu ma lakum min walaayatihim min shayin xata yuhaajiruu wain istansaruukum fi ddiini facalaykum annasru ila calaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaq ayb marka waxa uu yihi fainhum abow hadday diidaan fasalhum su-aal aljizyata jizye weydii jizya jizyaduna waa xoole marka wax laga qaaday imaamku iyo lagu suluxtamayo ee markaa heshiis lagula gelayo sanadkiiba ama waqti mucayana intaabaa laga qaadaya qof kastoo qaangaar ah oo markaa gaal ah oo ahlu kitaab ah weliba ama majuus ah lamida taasuu nabiga ku jideeyey fainhum ajaabuuka fasalhum aljizyata weydii fainhum ajaabuuka hadday kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal wakufa canhum iskana daa markaa fainhum abow hadday diidaan fastacin billaahi alla kaalmayso waqaatilhum la dagaalan marka ahdaaftu marka taas saasay u kala horeysaa waidaa xaasarta haddaad hareereyso ahla xusnin yacni dhufays dadkii haddaad hareereyso fa araaduuka ay kaa doonaan adiga marka an tajcala lahum inaad u yeesho dimata allaahi alla magantiisa iyo wadimata nabiyihi nabigiisa magantiisa haddaad yacnii magangeliyo alle iyo magangeliyo nebiga nebiga magangelyadiisa haddii marka ay kaa dalbadaan falaa tajcal lahum ha u yeelin dimat allaahi alla magangelyadiisa wadimata nabiyi ha u yeelin midna walaakin ijcal lahum waxaa u yeeshaa dimataka adiga magangelyadaada wadimata asxaabika aniga iyo asxaab ciidankeenaan ayaa magangeliyo yacnii magangelyadaada dhegeli sidaa u yeel adiga ayb dimadu marka waa ballan weeyaan nacam ma ogtaha dim magangelyada ama dimadu waa cahdun waa ballan marka haddii ballan alle iyo ballan ballanta rasuulkaan idin siinaya ha dhihin maxaa ila adu ma ogid ballanta alle iyo ballanta rasuulka waxay noqon lahayd dadkan ku saabsan marka adiga taada in la burburiyo ayaa ka sahlan dimo alle ama dimadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam cahdigii nebiga in la burburiyo meesha marka sida udhacaya sidaa weeyaan walakin ijcal lahum dimataka wadimata asxaabika fainakum adinku marka waxa uu yihi ayb fainakum idinku an tukfiruu inaad yani aad aada burisaan dimamakum an tukfiruu weyaan marka afara waa ficilka rubaaci weyn afcala an tukfiruu yani marka waxay noqonaysaa taana marka cahdiga qofka uu buriye akfara alcahda ballantii uu buriye fainakum idinku in tukfiruu haddii aada burisaan dimamakum cahdigiina wadimata asxaabikum fainakum idinku an tukfiruu inaad burisaan dimamakum wadimata asxaabikum iyo ahwanu fudayd badan min an tukfiruu inaad y ka fudayd badan min an tukfiruu inaad burisaan dimat allahi wadimata nabiyihi tiina inaad burburisaan ayaa ka fudud midda alle inaad burburisaan halkan marka kitaabu tawxiid meesha uu kasoo gelayo waxa ay tahay dimada alle ma sahlana marka adiga taada waa iska burin kartaa laakiin midda alle haddaad cid siiso ma burburin kartid deelleel maaha nacam oo min hunaa marka maxaa yeele tacdiim baa ku jira marka tacdiim ayaa ku jiro ayb wa idaa xaasarta ahla xusnin haddii aada hareereyso qolo dhufays qolo fa araaduuka ay doonaan an tunsilahum inaad dejisid calaa xukmillaahi alla xukunkiisa oo waxay ku yidhaahdeen intaad hareeraysa waa sukaa dhiibeen markaas waxay ku yidhaahdeen tii hore cahdi bay ahayd middanna waxay tahay xukunka alle nasiib xukunka alle ee annaga nagu saabsan wixii alle uu naga yeeli lahaay nasiib ayay ku yidhaahdeen falaa tunsilhum ha dejinin taasna walaakin ansilhum waxaad dejisaa calaa xukmika adiga xukunkaada adiga ku ijtihaado marka annagaa idin xukumayna idi isma soo dhiibin haa xukunkiina marka annagaa ale nacam soo ma garan fainaka adiga laa tadri ma ogid atusiibu fiihim inaad atusiibu inaad asiibaysa fiihim ay fii shanihim iyaga yani shanigooda dhexdiisa xukmallahi ilaahi xukunkiisa am laa base inaadan asiibaynin ma ogid yani haddaad tira xukun allaan ku siiye oo aada wax ku samayso xukunka waxaad samaysana xukunkii alla aanay ahayn khatar waay marka nacam laakiin adiga kaaga qaabil wuxuu aqbalayaa yani inuu qaldamo soo ma garanin rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xukunkana marka waxaa weyaan ilaa waxaa loo qaybiya sharciga sharciga saddex saddex nooc weeyaan waxaa la yidhaha asharcu lmunazal iyo asharcu lmuawal iyo asharcu lmubadel saddexaa baa loo qaybiya asharcu almunazal waxaa weeyaan sharciga alle i rasuul kitaabkii sunnada ku sugan alle i rasuul yani ay keeneen sharciga alla soo dejiyey calaa lisaani nabiyina uu ku jiday asharcu lmunazal weeyaan kaas kulligiis waa wada sawaab wax qaladana lagama heli karo waana in loo wada hogaansamo amaa asharcu lmuawal waxaa weeyaan sharcigu qofka mujtahidkaa waxa uu jidaynayo mujtahidkii adiladii qur-aanka iyo sunnadii uu isku fiirinaya qiyaas buu sameynaya masaa-isha qaarkood axkaam buu istimbaadaya istimbaadkiisaas sharci munazala ma la dhihi karo sharci muawala weeyaan soo ma garanin kaasi marka waxaa weyan wuxuu u qaybsamaa qofkiisa yukhdiu taaratan wa yusiibu ukhraa mar waa gafaya marna waa asiibaya kolka uu asiibo de waa la qaadanaya kolka kolka uu gafo laakiin waa laga dheeraanaya asharcu lmuawal kaasaa la yidhaahdaa asharcu lmubaddel waxaa weeyaan inaad wax alle rasuul aanay soo dejinin adiga aada sharci ku sheegto sida nebiga inaad ka been abuuratoo kale walciyaadu billahi xadiid been inta samayso qaala rasuulullah kada kada kada saas buu yidhi nebigiina ma dhihin xugun munazala u ekaysiinaysaa kaas marka mubadel waayo mubadel ayaa loo yaqaanaa sheikhulislaam ibnu taymiya juska labaad majmuufataa juska yani labaad dabcadan yani labada mujalad isugu jirtay daar ibn xasmi juskiisa labaad mujmalka ama mufasal ictiqaadka meelahaas ku sheegaa sidaan alfurqaanna waa ku sheega alfurqaan bayna awliya araxmaan awliya shaydaanna waa ku si mujmal ahaanba ugu ishaaraa tan buu laakiin aada u kala saarsaaray halkan kale fataawahu ku kala saarsaaray alimaam ibnu lqayimna kitaabkiisa alruux buu ku sheegaa ayb marka halkan xukunka adiga aada samaynayso dadkan ku xukumayso ninka amiirka uu ku xukumayo noocee buu noqonaya alxukmu lmu'awal waayo waa xugun marka ijtihaad ku imaanayo khata iyo sawaab waa udhexayn karaa laakiin alxukmu lmunazal adiga adoon nas haysanin yacni shay xukunka alla nasiib mana ogid xukunka alle waxa uu nimankan xukunka alle ee iyaga ku saabsanna ma ogid hadda adiga oo waxaad nebiga ka haysa ma jiro haddaad tira xukunka allaan idinku dejiyey ood adiga marka xukunka aad aad u samayso xukun u samayso de kaasi wuxuu noqonayaa marka khatar baa ayuu ku gelaya sidaa darteed marka wuxuu leeyahay adiga ku ijtihaad xugun alle haba dejinin maadaama xukunka alle in la khatar waxaa ah xukunka alle in yani inta xugun alle wax lagu sheego hadhowna la yidhaahdo yani dhanka kale ay qalad noqoto taasaa khatar noqonayso taasaa marka waxay noqonaysaa alis fiihi masail baabku masail baa kusugan alula masalada koowaad alfarqu farqiga bayna dimat اllahi wa dimati nabiyihi u dhexeeya wa dimati lmuslimiin athaaniyatu alirshaadu hanuunin ilaa aqali mrayni kharan alirshaadu hanuunin ilaa aqali اlamrayni laysku hanuuniye labada arinkan ugu yar khataran xagga khatarta nacam labada arrin yani xagga khatarta ka ugu yar in markaa la isku hanuuniyo nacam oo taasi marka waxa ay tahay waxyaabihii hadda aan soo sheegeynay oo dhan oo adiga haddaad dimadii alle iyo dimadaada marka la fiiriyo in la in cahdi laga baxaa khatar waayo laakiin mid alle in laga baxo iyo mid kaaga inaad ka baxdo mid alle inaad ka baxdo iyo kaaga inaad ka baxdo kee roonna kee fudud kaaga inaad ka baxdaa fudud saasuu xadiidkuna ishaaray wahaakadaa xukunka xaggiisana athaalithatu masalada saddexaad qowluhu uqzuu bismi illaahi fii sabiili illah alraabicatu masalada afaraad qowluhu qaatiluu man kafara billah la dagaalamo cidii alla subxaanahu watacaala ku kufrisay ayb naam istacin alkhaamisatu masalada shanaad qowluhu uu yihi istacin billaahi waqaatilhum alla u kaalmayso waqaatilhum markaana la dagaalan nacam ayb marka waxa uu yidhi asaadisatu masalada lixaad alfarqu bayna xukmi illahi wa xukmi lculamaa farqiga u dhexeeya xukunka alle iyo xukunka culamada marka haddaad tira xukunka culamada xukun alle waayo xukmu lculamaa waa alxukmu lmuawal waay waa inaa saa ogaata waxaana uu ka wada hadda xukmu lculamaa mas'alada culamadu istimbaad ay ku keenaan ma aayad ama xadiid waxa intay ka istimbaadaan ijtihaad ay ku keenaan waay laakiin culamadu hadday maalan xukunay kuu sheegeen xukunka laakiin nas aayadaa nas ku aba kaas xugun alla waay taas oo kale laakiin midda ayagu istimbaadka ay ku keenayaan alxukmu lmuawala la yidhaahdaa soo ma garanin xukunka allana waa midka qur-aanka iyo sunadiisa uu ku cadaynaya marka ninka caalimka markuu ijtihaado marka waxaa dhici karto inuu xukunka alla waafaqo inuuna waafaqinna waa dhici kartaa sidaa darteed marka la kala sooca taas qofkan kala aqoonina khatar waay marka nacam ayb soo ma garanin dadaa marka waxaa weya dadka muqalidiinta oo kale xukunkii culimmada waxay ka dhigaan xukmullah oo kale soo ma garanin marka masaa-isha culimmada ijtihaadka ay ku keenaan iyo waxa alla uu caddeeyey oo nas ahaan uu caddeeyey iyo ama rasuulku uu caddeeyey sala allahu alayh waali wasalam isku mid ma aha naam kan mubedelkaana de culimo maba sameysaba kaas wa waxaa sameeya culamaa usuu-a sameeya wax aan sharci ahayn inay yidhaahdaan waa sharci haddana iyagoo og asaabicatu masalada toddobaad fii kowni saxaabiyi saxaabiga ahaanshadiisa yaxkumu inuu xukumayo cinda alxaajati danta agteeda bixukmin xukun inuu xukumayo laa yadri ounan ogeyn ay yuwaafiqu xukman lahi xukunka alle inuu waafaqayo am laa misamayo xaalad daruura weeyaan meeshan maalan halkan waxaa laga qaadanaya saxaabigu markay danta keento xukun allana markaa ounan ogeyn masaladan wuxuu alla ka yiri ma oga danna waa taagan tahay oo dagaal baa haddal ayaa lagu jiraa dad baa marka isu soo dhiibay xukunka uu marsiinaya marka waa ijtihaadkiisa ayuu ku soconaya marka waxbuu xukumayaa isagoo markaa aan ogeyn alle inuu waafaqayo xukunkii alle inuuna waafaqaynin wixii hadda marka aan alla waafaqaynin oo kale nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka waa ka beri noqon jiray mararka qaarkoodna waxyaabahaas waxaa kamid a maalan khaalid ibnu waliid radia allahu canhu markii uu qoladii inta galay dagaalka uu ku qaaday ay markaa yidhaahdeen saba'naa saba'naa intay aqoo waayeen waxa shahaadadii iyo tawxiidkii iyo ay sabaana waxay maqli jireen dadka muslimiintaoo saabi la yihaha qofkii muslimka saabi la dhahayo markaa ayaa markaa isaguna kama daynin dilkii markii nabiga loo soo sheegay allahuma inii abra-u ilayka mima sanaca khaalidun waa ti uu yihi marka ninka amiirka ee mujaahidka ee jihaadka markaa ku jiro ee amiirka kaga ah yani imaamka naa-ibka kaga ah shaqada oo u diray waa gefi karaa nacam laakiin shaqadii jihaadka waa qaldan tahay lama dhehaynin marnaba nacam marka qofku waa qaldamayey markuu qaldamana qaladka waa la sixi jira nacam nebigu waa ka beri noqon jira wixii qalada wixii sawaabana de mabama laga beri noqonayninba nacam de zamankan markaa waxaa badan laba dhibba waa jiraa dhib waxaa weyaan awalan dadka hawshan galayaba waxaa dhici karta inay yihiin dad aqoontooduna yar tahay dadka qaarkood qasadkoodiina uu fiican yahay kuwana qasadkoodiina waa xun yahay aqoontiina ma jirto ile dadka jihaada waxay la mid yihiin un dadkaas muslimiintaa oo yacni dad wanaagsan oo niyo fiican dadaan niyo fiicna wax dhan waa iskugu wada jiraan ilaahay baa niyaadka annaga naga og laakiin camalka ay ku jiraan hadduu noqdo camal iskiis alle loogu dhowaado de qofkii si wanaagsan u qabtana jan ilaahay subxaana wa tacala wanaag baa looga rajaynaya qofkii aan si wanaagsan u qabaninna ila biqadri inta ikhlaaskiisu yahay ama mutaabacadiisu uu yahay ilaa camalku labadaasaa loo shardiyaa ikhlaas iyo mutaabaco jihaadkuna waa camal marka qofka gelaya waa inuu ikhlaas u galaa mutaabacana waa inay jirtaa ou bartaa waxa uu samaynayo marka hore nacam ama qof yaqaano inuu la socdo markaa oo yacni uu wax ka maqlo markaa yacni ahlu cilmi ah soo ma garanin marka taa waxaa weeyaan dhibkaas waa jiraa dhib kalena waa jiraa dhanka kale ahoo haddii yacni camalkaani dad qaldanba ay samaynayaan kulligiis waaba sharciba maba ahaba iyadana in la yidhaahdo yacni camalkii jihaadkan sharci ahayn maaha waxaa la dhahaya laakiin waxaa weeyaan qofka waxaa laga yaabaa inuunan dhehaynin oo taa inay gaalnimo tahay u arkayo nacam laakiinse camalkii marka in la saxo oo wanaag lagu sameeyaba inaan danba nan uunan ka lahaanaynin yaad arkaysaa nacam taana marka ma wanaagsana fii kowni saxaabiyi saxaabiga ahaanshadiisa yaxkumu inuu xukumayo cinda alxaajati danta agteeda xaajadaa lagu xiro marka danta agteeda markay xaaja jirto bixukmin xugun laa yadri aanu ogeyn ayuwaafiqu xukmallahi am laa xukunka alle inuu kuwaafaqi doono ama inaanu kuwaafaqin baabu maa jaaa fi liqsaami cala allahi baabu bayaani xukmi maakii xukunkiisa cadayntiisiiba u baab yahay jaa-a yimid fi liqsaami dhaarin cala allahi alla yacnii dushiisa yani lagu dhaariyo wax can jundub bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama qaala rajulu ninbaa waxa uu yihi wallaahi baan ku dhaartay laa yakfiru llaahu alla u dhaafi maayo lifulaanin hebel waa dhaartay wuxuu yihi ilaahay baan ku dhaaranayaa hebel alla u dhaafi maayo marka in dhaartaadii alla aduu aada ku wajahda marka oo alla subxaanahu watacaala korkiisa aad ku dhaarato oo wax alla subxaanahu watacaala isaga uu leeyahay inaad korkiisa alla ku dhaarato taas yacni xukunka kusoo aroora cadayntiisii weyaan ayuu baabbaabiyay nin baa marka waxau yihi qaala rajulu nin baa wuxuu yihi wallahi laa yakfir llahu lifulaan wallahi alle inaanu hebel u dhaafaynin waxaa lamid hebel wallahi ilaah uma naxariisanayo faqaala allahu caza wajalla alla waxau yihi man waa keedaaka isaga ah aladii midka eeta allaa dhaaranayo calaya aniga korkeyga allaa akfira inaanan u dhaafaynin lifulaan hebel inaanan u dhaafaynin yaa waay ninka aniga dusheeda ku igu waa kee midka igu kor dhaaranaya inaanan hebel u dhaafaynin inii anigu qad qafartu lahu waan u dhaafay wa axbadtu camalaka camalkaagana waa buri waa baabi-iyeniy rawaahu muslim ayb laba ninoo marka axaadiista qaar waxay tilmaamayaan abu daawuudkii ay warinayaan laba ninoo midna caabid ou ahaayo midna ou ahaa nin yani faasiq iska ah laakiin labaduba ismuslimiin bay ahaayeen waa xilligii reer bani israaeil kii caabidkaa mar walba ninkan buu soo agmari jiray markaasuu dhihi jiray war waxaan aada ku jirta ka bax war waxaan markii dambe wuxuu yihi abucidta calaya raqiiba kii dembiga sameynay war niyo ma anaa la ikaa soo diray inaad i ilaaliso adiga markaasuu yihi m wallahi laa yakfiru llahu laka ilaahan ku dhaartay alla kuu dhaafi maayo markaasa alla subxaana watacaala uu sidaan marka yihi kana uu dembi dhaafay mid kana uu markaa camalkiisa uu buriyey wafii xadiidi abi hureyra ina alqaa'ila midka yidhi rajulun caabidun buu ahaa rajulun weeyaan nin caabidun buu ahaa qaala abuu hureyra waxau yihi abuu hureyra takalama bikalimatin buu ku hadlay kelmad aw baqad halaajisay dunyaahu wa aakhiratahu adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba kelmad buu sheegay adduunkiisii iyo aakhiradiisiiba baabi-isay nacam marka khatar weeyaan dadka in laga hadlo mustaqbalkooda iyo waxa ay ku dambeynayaan oo la yidhaahdo wallahi kuwaas wallahi kuwaas inuuna ilaahay u naxariisanaynin wallahi kuwaas koob naxariisa ilaahay inuusan u shubaynin ama uunan siinaynin in la yidhahdo wallaahi aan ku dhaartay kaasaa ilaahay u dembi dhaafi maayo waxaan addoommada dembi dhaafka alle allah iska leh wax alla gacantiisa ku jiraan inaad adiga alla dushiisa iskaga kor dhaarato waa khalad nacam soo ma garanin maxaa yeeley tacdiim ma aha sidaas tawxiidkuna waa tacdiim alla la weyneynaya tanna tacdiim ma aha laakiin axaadiis waxaa soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo tilmaama ruba ashcata akbara low aqsama cala allahi la abarahu nacam waxaa yani jid laga yaaba waxaa yani mid yacni basaasan oo boor leh oo dadku aanay kasi karin madfuucil abwaab albaabada laga xirto hadduu alla ku dhaarto ilaahay oo u sameynaya dhaartiisa low aqsama cala allahi la abarahu yacni hadda kaasi waa qof mu'min oo ilaahay subxaana watacaala agtiisa yacni da ugu dhaaranayo wax uun ama naftiisa u dana ama dadka muslimiinta u dan ah nacam laakiin naxariis alla gacantiisa ku jirto ka hadli maayo nacam waxau ka hadlaya sidaa maaha nacam sida anas bnu nadar iyo xadiidka uu ku yimid nacam fiihi masaa'il marka marka waxaana ku sugan midaasoo kale alla inay agtiisa aada ugaga weyn yacni alla inay qadar ku leeyihiin dadkaas wan wanaagsan agtooda oo markay dhaartaanba uu ilaahay dhaartooda ugu baarinimo falayo oo ugu baarinimo falayo fiihi masaa'il masaa'il baa baabka ku sugan al-uulaa masalada kuwaad ataxdiiru ka digtoonaansha min ata'ali cala allah alla subxaana watacaala korkiisaoo lagu dhaarto yacni yani in alla uu yani alla subxaana watacaala dushiisa in lagu dhaarto oo ilaa kaanamaa yani inaad leedahoo kale weeyaan waxaas ha siinin qofkan athaaniyatu masalada labaad kownu naari naarta ahanshadeeda aqraba inay dhowaansho badan tahay ilaa axadinaa midkeen min shiraaki naclihi kabtiisa suunkeeda inay uga dhowday athaalithatu masalada saddexaad ana aljannata jannadana midlu dalika weeyaan alraabicatu masalada afraad fiihi waxaa ku sugan shaahidun baa ku sugan liqowlihi ina arajula la yatakalamu bilkalima ina arajula la yatakalamu bilkalima qofka waxaa dhici karta inuu kelmad ku hadlo laa yulqii lahaa baalan uunan qalbigiisa yani uunan u ridaynin yani qalbiga aanu u ridaynin ouna aada ugu fiirsanaynin fayahwi biha fii jahannama sabciina khariifan ow kamaa qaala sal ll ly slam jahannamo ayuu kula hoobanayaa toddobaatan sano xadiidkaas marka qaadi ciyaad iyo ibnu xajar wuxuu soo guurinaa alqaadi ciyaad raximah llah iyo rag kale uu kasoo guurguurina inay leeyihiin waxaa dhici karta kelmadaanu inay tahay tan oo kale yani wuxuu leeyahay qof mu'mina mid uu yani naxariis alla uga fogeynayo kale ama uu ku wax ugaga sheegaya ama waxaa dhici karta inay tahay istikfaaf fii jaanibi nabiy sal ll ly slam nebiga yacni inuu fududaystaba kelmad buu iska tuurayaa inay nebiga meel uga dhacdaa lagaya ama diinka meel ka dhac ku tahay oo uu markaa sidaa naarta ugu galo ugu halaagsano isagoon weliba u qasdin inuu nebiga wax ka sheego nebigu caayo markaa isagoo yani waxaan ujeeda isagoo u qasdin inuu marka diinka uga baxo ayb marka qofka waxaa weeyaan aada gaaloodidba yaanu isdhihin laakiin shayga uu gaalnimadiisu og yahay hadduu ku dhawaaqo isagoon la dirqinaynin walowba yaanu isdhihin war diinta ah ka baxdeedo gaal noqo yownan qalbiga yaanayba uga jirine waa ku gaaloobaya taas oo kale alkhaamisatu masalada shanaad ana rajula qofku qad yugfaru lahu in loo dhaafaa la arkaa bisababin sabab huwa isaguba min akrahi alumuuri ilayhi arrimaha loogu nacayb badan yahay sabab uu ugu nacayb badan yahay in loogu dembi dhaafaaba dhici karta oo hadda ninkan markii la yihi wallaahi laa yakfiru llahu laka waa ka xumaanayaa qofka taas muslimka taasoo kale laakiin dembi dhaafayba u noqotay baabun ay hada kani baabun baab weyaan laa yustashfacu billahi laa yustashfacu lama erga dalbo billaahi alla laguma erga dalbo calaa khalqihi khalqigiisa looguma erga dalbo macnaha waxaa weeyaan shafaacada sida asalkaa waxa ay tahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo kale inuu alla subxaana watacaala uu baryo shafaacadii weydiisto allana uu ka shafaaco aqbalo laakiin in cagsi laga dhiga marka oo alla in nebiga loo diro taasu ma aha saxiix maa ayb can jubayr bni mudcimin radia allahu canhu qaala jaa acraabiyu nin reebaadiya yimid ila nabiy sala allahu alayh ali wasalam buu yimid faqaala waxau yihi yaa rasuula allah nuhikat ilanfusu nafyaalkii way halaagsantay wajacal ciyaalu waa yani wajaca alciyaalu ilmihiina way baahdeen wahalakat ilamwaalu maalkiina waa halaagsamay nacam oo nufuustii waa baaba'day oo yacni way la-atay ciyaalkiina waa gaajoodeen amwaashiina waa halaagsantay fastasqi lanaa rabbaka rabbigaan nooga waraab dalab fa inaa anagu nastashficu billaahi ilaahay baan yacnii shafaaco weydiisanaynaa caleyka adiga korkaada allaan shafaaco weydii aan ku weydiisanaynaa caleyka adiga korkaada marka wabika adaan kugu weydiisanaynaa shafaaco calallaahi allaan kugu weydi korkiisa faqaala nabiyu sal ly slam subxaana allah subxaana allah famaa zaala kama zuuliyo yusabixu inuu tasbiixsanayo hadal marka alla meel ka dhac ku ah oo kale marka la sheego waxaa laga qaadanaya subxaana allah in la yidhaahdo nacam in yani cagsiga qofka marku alla ou hadal meel ka dhac oo kale ku yiraahdo tasbiixdu marka waxay ka dhigan tahay inaa alla adigana waxaad ka hufaysaa nuqsaantii famaa zaala kama zuuliyo yusabixu inuu yani tasbiixsanayo xataa curifa dalika ilaa laga gartay fii wujuuhi asxaabihi asxaabtiisa wejiyadooda dhexdooda laga gartay uma qaala waxa uu yidhi wayxaka war hoogaaga ayaa tadri ma garanaysaa ma allaha alla waxa uu yahay ina shana allahi alla shanigiisa acdamu waa ka weynin badanya min dalika kaagaas inahu shaniya laa yustashfacu billahi alla shafaaca inahu shaniya laa yustashfacu billahi alla shafaaca laguma dalbo calaa axadin axad khalqigiisa korkiisa loogama dalbo rawaahu abu daawuud abu daawuud baa weriyey yacni inahu laa yustashfacu billaahi calaa axadin ilaahay baad shafaaco ku dalbaysaa ergaad alla ku dalbaysaa waxaana u diree khalqigii makhluuq baad u diree maxaa ugu diree ma isagii baaba joogay wax walba samayn kare maxaa makhluuqa laga rabaa n soo ma garan intaas marka ayuu nabigu diiday sal ll ly slam wa bika calallaahi lama diidin soo ma garanin oo dadku aakhiraba waxay samaynayaan nebiga ayay yacnii ku shafaaco dalbayaan allayna shafaacadii ka rabaan taa waa la ogol yahay laakiin in alla subxaanahu watacaala aada yacnii aada ku shafaaco dalabto nebiga ugu shafaaco dalabto taas iyado sax ma aha maxaa yeele min alaclaa ila aladnaa baad imaaneysaa soo ma garan ayb marka sidaas weyaan marka xadiidkan marka jubayr ibnu mucim waa kaa rawaahu abu daawuud baa weriye xadiidkan marka dacfi baa ku sugan xadiidkan maxamed bin isxaaq baa ku jira waana mudalis can ayuuna ku wariyey ayb sidaasaana marka xadiidku uu daciif u yahay waayahay nacam oo xadiidkan marka isagoo dheer marka abu daawuud isnaad dahab isaga wuxuu yiri rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasani cindahu marka laakiin maxamed ibn isxaaq baa xadiid ku jiro waana mudalis can ayuuna ku wariyey lam yusarix bisamaac sidaa darteed xadiidku daciif u yahay marka macaalushaahidka baabka hadda iyo xadiidkuna waaba iswaafaqsanyihin laa yustashfacu billahi calaa khalqihi ilaahay subxaanahu watacaala laguma shafaaco dalbo ilaahay subxaanahu watacaala laguma erga dalbo iqsaam calaa waxaa jira isagana sidoo kale maxaa le tan waxay u ekaanaysaa sheikhu islaam ibnu taymiya kitaabkan qaacidatun jaliila fi tawasuli walwasiila wuxuu ku sheegaa altawasulu bijaahi nabiy oo kale waxay lamidta u leeyahay taas yani waa iqsaam cala allah oo alla subxaana watacaala in lagu dhaarinaayo makhluuqa taana marka sawaab ma aha ood leedahay yani ilaahu nebigaagan kugu dhaarinayaaye waxaas isii sidaana lama yidhaahdo laahiq alla uma aha subxana watacaala tanna marka waxay tahay allaa lagu erge dalbaa nabigaana nabigaana erge loo yahay nacam soo ma fahmin allaa lagu erge dalbaa allaa lagu shafaaco dalbaa isaga ayaa lagu shafaaco dalbayaa waxaana loogu looga shafaaco dalbaa makhluuq waxaana loogu shafaaco dalbayaa makhluuq marka makhluuqan baa wax laga rabaa allah marka ayaa waxaa laga dhigaya marka lagu tawasulaya saasoo kale ayay noqonaysaa taana marka ma maaha fiihi masaa'il alula masalada koowaad inkaaruhu inkiridiisa calaa man qaala qofka yihi nastashficu billaahi calayka athaaniyatu tagayuruhu doorsoonkiisa nabiga tagayuran doorsoon curifa fii wujuuhi asxaabihi laga gartay min hadihi lkalima min ajli hadihi lkalima kelimadan darteed athaalitatu masalada saddexaad anahu lam yunkir calayhi kuma aanu inkirin qowlahu uu yihi nastashficu bika cala allaahi nebi nastashficu bika marka maxay tahay nebi allow adiga ayaan kugu yacnii ayaan kugu shafaaco dalbaynaayo alla wax uga rabnaa oo markaan ay u imaanayaanoo nebigaba u imaanayaan o leeyihin rasuulka ilaahu noo duceey ay dhahayaan soo allay wax ka rabaan ma ogtahay laakiin yay umarayaanna ducada nebigay umarayaan sala allahu calayh wali wasalam taas waa la ogolyahay laakiin inaad alla ka dhigata marin ood nebigu u marto taas weya waxaan la ogolayn marka midda nebigu uu diiday iyo midda uu ogolaaday kale ogow mara nacam inaad alla subxaana watacaala aada ku tawasusho oo aada nebiga ugu dhawaato marka maya lama rabo nebiga waa ku tawasuli kartaa ducadiisa markau noolaay yani waa ku tawasuli kartaa allahna loogu dhawaana subxaanahu watacaala araabicatu masalada afraad atanbiihu baraarujin calaa tafsiiri subxaana allah tafsiirka see loo see hadda hadda subxaan allah halkaan laguma fasirin muxuu ka wadaa sheekh wuxuu ka wadaa markii ninkaan uu hadalkan yiri ayb hadalkan marka marka uu sidan dhahayo waa nin acraabi ninkan wax badan ma yaqaano alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru anlaa yaclamu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuuli inkastoy ku jiraan dad wanaagsan ninkaan nin muslim buu ahaa dabcan laakiin aqoon uma lahayn cibaaradan buu isticmaalay cibaaradanna de waa cibaaro yacni alla subxaanahu watacaala meel ka dhac ku ah sidaa darteed marka alla subxaan allahi marka nebigu markaas markuu hadalkaan maqlay alla meel ka dhaca ku ah ayuu subxaan allah yidhi idan marka tafsiir subxaan allah muxuu noqonayaa waa tanziih ilaahay la nasahayo nuqsaan laga hufayo waayahay alkhaamisatu masalada shanaad ana almuslimiina muslimiinta yas'aluunahu inay su-aalanayaan sala allahu alayh wali wasalam alistisqaa roobdoonka inay su-aalan jireen nebiga sal l slam alstisqaa yani dalabu suqya w roob waraab alla nooga dalab ataa nebigu inay weydiin jireen waa markau noolaa hadda ka hor noo kasoo hadalnay laakiin markau dhintay marka waa kii cabaas la dhihi jiray haddana noo duceey baa cumar qisadii sida cumar qisadii cumar oo bukhaari kusugnayd baabu ma jaءa fi xmaayat الnabiyi salى اllahu alayh ali waslm xima الtawxiidi wasadihi طurqa shirki baabu bayaani xukmi maa kii xukunkiisa cadayntiisaba ubaabyaha jaa yimid fi ximaayati الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam nabiga ilaalintiisa muxuu ilaaliyana xima tawxiidi ou ilaaliya tawxiidka sheediisa ximaaya waa masder marka xima tawxiidina waa waxay noqonaysaa waa mawdicu nasbin mafcuul bihi wey ayb waa masder udiifa ilaa faacilihi mafcuul bihigiisana gaara loo sheegay baabu bayaani xukmi maa kii xukunkiisa cadayntiisba ubaabi jaa yimid fii ximaayati nabiy sala allahu alayh ali wasalam nabiga ilaalintiisa xima tawxiidi uu ilaaliyey tawxiidka sheediisa wasadihi iyo owditaankiisa duruqa shirki oo owday uu daboolay wasadihi ay wasadi nabiyi sala alla ly salam owditaankiisa nebigu sal ll ly slam owday ou daboolay duruqa shirki shirkiga duruqdiisa o dhan da sheekhu marku ka hadlay waxyaabaha xaqiiqatu tawxiid fadlu tawxiid shirkigii xaqiiqadiisii in laga cabsado shirkigii shirkiga anwaacdiisii akbarkii iyo asqarkii markuu kasoo hadlay baabkan baab guud weeyaan markaasu wuxuu leeyahay nabiga waxaa la yidhaha sadu dharaa-ic oo sadu dhariicati shirki shirkiga jaranjarada ku gaarsiinaysa in layska daboolabo tawxiidkiina marka la ilaashado oo sheediisaba la ilaaliyo aan shirki unan kasoo agdhowaanin oo waxa hadaad sheedda ilaaliso de waxaa weeyaan wixii gudaha ku jirin waa kuwa xifdismaayaan soo ma garan marka tawxiidkii in aada iyo aada loo loogu adkaysto aada loo qabsado shirkigana meel walbuu kaa soo gelaya inaad iska daariso ood iska daboosho can cabdillaahi bni shikhiir radia allahu canhu qaala waxa uu yihi indalaqtu waan tegey fii wafdi bani caamir yani maca wafdi bani caamir reer bani caamir wafdigooda macooda ilaa rasuulillahi baan u tegay sala allahu calayh wali wasalam faqulnaa waxaanu nidhi anta sayidunaa anta adiga sayidunaa ayaa tahay faqaala nabigu waxau yihi asayid allahu tabaaraka watacaala asayidu sayid allahu weeyaan tabaaraka watacaala ayb qulnaa waxaanu nidhi buu yihi wa afdalunaa baa tahay ka noogu fadli badan fadlan xagga fadliga wa acdamunaa midka noogu weynin badan baa tahay dawlan xagga nicmeynta nicmada fa qaala waxa uu yihi quuluu waxaad tidhaahdaan biqowlikum warkiina dhaha aw amase bacda qowlikum hadalkiina qaar kamida dhaha oo qaar ka taga walaa yastajriyanakum shaydaanu shaydaanna yaanu idinsii taraarixinin oo uusan idinsii baadiyeynin rawaahu abu daawuuda bisanadin jayid wacan anasin radia allahu canhu ana naasan dad qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow yaa khayranaa ka noogu khayrka badnaayo wabna khayrinaa ka noogu khayrka badnaa inankiiso wa sayidanaa wabna sayidinaa sayidkeenow sayidkeenna inankiiso faqaala waxau yidhi yaa ayuha annaas dadow quluu biqowlikum warkiina dhaha walaa yastahwiyanakum shaydaanu shaydaan yaanu idin baadiyeynin ana anigu muxamed muxamed muxamedu bnu cabdillaahi baan ahay ana muxamedun baan ahay muxamed cabdullaahi baan ahay warasuuluhu baan ahay rasuulkiisa maa uxibu ma jecli an tarfacuunii inaad iga kor qaadaan fowqa mansilatii darajadeeda ka kor inaad yacnii darajadeeda inaad ka kor ii qaadaan ma jecli maa uxibu ma jecli an tarfacuunii inaad kor ii qaadaan fowqa mansilatii darajadeeda ka kor alatii taas oo anzalani illaahu alla uu idejiyey caza wajala rawaahu nasaa-iyu bisanadin jayid labadan xadiidna waa laba xadiis saxiixa weyaan waxaa laga qaadanayaa marka fiiri nabiga caleyhi salaatu wasalaam anta sayidunaa bay dheheen nabiga sayid ma yahay mise ma aha waayahay ana sayidu waladi aadama walaa fakra buu yihi maca dalika hadalkan nebigu sayid isaga waa isku sheegay waana yahay laakiin muxuu u leeyahay hadalkiinan ku ekaada ama qaar hadalkiina kamida un jooga in kalena ka taga wuxuu ka cabsanayaa waa sadu dariica weeyaan hadalkan isaga hadda iskiis uma xuma hadal qalada ma ah laakiin markuu sii socdo hadalkan quluwi haddii lagu sii sameeyo intan lasii dhaafiyo waxaa ka dhalanaysa marka in yacni shirki lagu dhaco marka tawxiidkii baa sheediisana la xifdinayaa shirkina duruqdiisa waa layska ilaalinaya soo ma garan sideedana marka min asmaa-illahi asayid baa ka mid a ibnulqayimna raximahullah badaaculfawaa-idka wuxuu tilmaamaa in yacni la isku khilaafay bacd alculamaa imaam malik uu kamid yahay waa diideen sayid in bashar lagu sheegaba xadiidkan bayna soo daliishadeen qolana waa banaan tahay bay dhaheen waxay soo daliishadeen qumuu ilaa sayidikum nebigu u yidhi mar haddii marka sidaa xadiidkaasuna inuu ka asaxsan yahay midkaan uu tilmaamay ka asaxsan yahay yani kan inuu saxiix yahay midkaan asax yahay baa yaa dhici karta inuu ujeedo ayb marka sidaa darteedu labadaa qowl baa ku jirto calaa kullin sayid nebigu waa ahaa sala allahu alayh ali wasalam afdalulummana waa ahaa laakiin intaa waa u ogolaya hadalkiinan dhaha buu yihi kan jooga laakiin mid kale intaad quluwi samaysaan ha iga badinina nacam ta kale wuxuu tilmaamay ma jecli buu yidhi inaad iga mansiladeyda ka kor inaa igeysaan haddii marka dad samaynayo waxaan aynan jiri lahayn ama cabsi nebigu uu ka qaba haddaanay jiri lahayn nebigu ma dheheen sidan soo maha idan marka dadka haddii laga celiyo la yidhaha war nebiga ammaantiisa ha ku xeel dheeraanina dadka dhahay ma adaaba soo koobi karaba nebiga maba gaari kartid ammaantiisa wax walbood ku hadashay nebigaaba ka sarreeye taas waxaa wey nebigu muxuu sidaan u yidhi marka waa yahay dadkan muxuu sidaan ugu yidhi nebiga sala allahu calayh ali wasalam marka lama fahmin aad moodaa hadalka nebigu uu leeyahay laa tudiruunii kamaa adarat inasaara bna maryam xadiidka saxaayanka kusugnaa min xadiidi cumar radia allahu canhuna waa soo marnay nebigu marka cabdullaahi warasuuluhu idhaha buu yidhi ayb intan hadalkiinana dhaha intaan ama bacda qowlikum ama qaar dhaha tanna marka hadalkan inuu qalad yahay ma ahan oo hadalkiina dhaha waaba yiribu nabiga sala allahu alayh ali wasalam laakiin wuxuu ka baqayaa in shaydaanku midda kale waxaa laga qaadanaya shaydaanku inuu alfaadan ama yani waxyaaba shaydaanku inuu guluwiga jecel yahay hadda hadalkan guluwi ma ahan laakiin waa ku soconaya qofku wuxuu gelinayaa ilaa uu guluwi ka sameeyo markuu guluwi sameeyana nebiga mansiladiisiibuu kor ayuu uga qaadayaa daraja darajadii uluuhiyada ayuu gaarsiinayaa sida dadka qaar ay yiraahdeenba nacam nacam marar horena aan kasoo hadalna marka baabkan aaduu muhiim u yahay axaadiidta sheekh uu ku dhigay raximah llah fiihi masaa'il baa kusoona aluula masalada koowaad taxdiiru naasi dadka uga digitaankooda min alguluwi looga diga quluwiga athaaniyatu masalada labaad maa yanbaqii waxaa habboon an yaquula inuu yidhaahdo man qiila lahu qofkii loo yidhaahdo anta sayidunaa qofkii sidaa loo dhaho odaygeenni baatay sayidkeenni waxaa habboon inuu yidhahdo sayidullah taxqiiqan litawxiid baa sidaa loo yeelaya ayb athaalihatu masalada saddexaad qowluhu laa yastajriyanakum shayaan uu yidhi maca anahum weliba iyaga oo lam yaquuluu aan dhihin ila alxaqa xaq mooyaane shaydaan yaanu idin taraarixinin buu yidhi xaq bayna dheheen sheekh hadhow nebigu waa nacib yaha lagu leeyahay afdalu khalqillahi inuu yahay iyo ma aaminsana iyo waxaasaa la daldalayaa nacam marka fiiri inay warkaan ay dheheen waa xaq buu leeyahay laakiin maxaa shaydaan iyo idinsii taraarixinin oo meeshaan idinka sii wadin oo meel kale oo qaldan iyo aanu idin geynin alraabicatu masalada afraad qowluhu weeyaan maa uxibu ma jecli an tarfacuunii inaad iga kor yeeshaan fowqa mansilatii darajadeeda an tarfacuunii inaad ikor yeeshaan fowqa mansilatii darajadeeda kasar ka kor ka kor ama ka sare marka taana waxaa laga qaadanayaa shirkigu inuu meelaha kasoo galo hadda ka horna waan ka hadalnay taas oo kale wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam